marka waxaan aaminsanahay mar haddii cabdiiley xal loo helay waayo wuxuu ahaa nin aan naxariisanaynin aanan cid kale ka dan lahayn waxaanan ka hen nimanka tigreed ahaa asaga iyo xukunka uu ku ilaashaday meesha ummaddana si xun u gumaaday si xun u jaray si xun dadka waxay ku leeyihiin lixdan kun ilaa toddobaatan kun inta u dhexaysa yuu laayay oo baabi'iyey waa tiro aad u fara badan laakiin haatan maadaama uu ka baxay meeshii dhibaato kaloo fara badan oo asaga uuna beerayna meesha way jirtaa ilaa oromo iyo soomaali boqolaal sanay wada noolaayeen weligood dhexdooda dhibka ma dhicin dhibkan dambe tigreedii asaga isla beereen buu ahaa ormadi way ku duuleen soomaalida hubka ka qaadeen marka ormadina way soo duushay soomaalida way laasi wax iska celiyaan ma hayaan waxyaa badan baa iska jira marka haatan mise waa la kala dhexgeli mise nin kasta wuxuu isku difaaco u raadsan meel uu ka raadsadaba marka wax ay ka qaadi karto oromo iyada qabiil ahaan uga qaadi karaan soomaaliya uga qaadi karaan soomaalidii maxay ahayd etoobiya hadda ka tirsanayd ma jirto bal waxaan aaminsanahay maadaama labada dhinacba dad la soo gumaystay oo lasoo xaqiray ay yihiin inay ka gudbi karaan marxaladan maanta ay heshiin karaan oo la wada noolaan kara si fiican oo mid kasta xaqiisa uu soo bixi karo waxa hadda meesha looga saarayana ma aha middaa iyada wax meesha looga saaraya middaa maaha wax meesha looga saaraya ummaddii soomaaliyeed oo ku noolada meesha oo dhaqdhaqaaq dimuqraasiyad samayn rabeen oo uu laynaya maalin kastoo dhanba u diiday oo kacdoon ka dhacay magaalooyinka oo dhanbo ayaa dhaheen ha loo keena ciidamo federaal maxaa dhici ciidamadiis lii booliisna waa niman ku soomameen dilka soomaalida dhiigga soomaalida la daadinaya yay toban sane ay ku mashquulsanaayeen marka cabsida yani aniga lagama qaadi karo meesha haddii laga qaadana meesha waa inay burburta unbay ahayd mooye meeshan hadda loo saarayo oo waxay isku qabteen taa iyo taa waxba kama jiro horta gobolka isbeddelka ka dhacay waa wax fara badan oo isku xirxiran abi axmed xukunkiisa ayuu ilaashanayaa jeenaaladii tigraadan way ka soo horjeedeen oo filanwaab ay ku dhacday soo bixistuu soo baxay doorashadii e p r d f uu ku soo baxay horena waan kuu sheego nimankan waxay jilceen o r l f waxaa jilcisay yaa jilcisay markii hore oromadii markaa marka dambe iyadana xoogaa mudaaharaadka sameeyeen oo kun qof meelaha laga dilayna way israaceen intii u hartay samaafam marka abi xukunkiisu ilaashanayaa xukunkiisa wuxuu tusay inuu eritrea la heshiiyo maaa isagoo eritreana col leh tigreana iska celinaya oo maarata ka difaacanayo xukunkiisa inayan inayan ka faramaroojin mar labaad isma keenayso marka jaceyl uu jecel yahay in gobolka uu isbeddel uu dhaca keli ma ahee real politics baa ku jirtaa meesha siyaasad dhab baa ku jirtaa oo markaad cid aad la heshi aad iska celinayso ciddi kalood u garabsan lahayd la heshii waad garatay soomaa dan baana ugu jirtaa inuu gobolka soomaalida ka bilaabay ma garatay dan baana ugu jirtaa asaga in soomaali iyo oromo heshiis dhexdooda laga hagaajiyo dhib uusan dhicin soomaalidana uu garabsado fahamsan hadduu taa waayo asaga qudhiisaa laadlaadaa waxaa dhacadowgiisuu badan yahay